bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhurfayla dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha warsan duurnimaadan sinhayona mibaan kuwiina odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo miba sheegaan intiiu magaalada baydhabo ku bilaabeen ololaha doorashooyinka xillo magaalada baydhabo yaha ku qulqulahayn da siyaasiyiinay oo fadow inti xildhibaanimada dowladda dhexe iyo insurumaan madaxweynaha maamulka puntland cabduuli maxamed cali gaasime baa ku hadlay arrimo doorashooyinka wadanka ku dhigo biloha dareere gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaariye sheegay intii xildhibaanada baarlamaanka wakhtisho dhammaadahay iyo ambaxin gobolladaiyo laha ku doorada lahaay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuudna mid baa jawaabay maamulka somalilan kaasi oo dhawaan hadal ka saabsan arrimo doorashooyinka wadanka ku dhigo ku heri xukuumadda beelo soomaaliyeed iyo shiryakuwaalada magaalada muqdisho mibaa ka taageerana malaaqa beel dhuwaan iyo kacaleem saaratay magaalada baydhabo ciidamada ammaankana xalay mibaa iyo wadana baabuur laha kubuy walyaabo qarxow walgorodka gobolka hiiraan ayaa sheegan intii ilaa hatiyo injarna war isku bedeli mowqif shoka eedin maamul sameeyowka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana mibaa uusa baaqan diray shacabka ku shal jeeda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo hotelka mashquulsiiyey maamul sameeyowsho wasiiro iyo xildhibaano dowladda soomaaliya ku tirsan mibaa ku horjeesteena qaabka go-aanadan kubahan shirka inka dambooy hogaamiyaalka soomaalida iyo kuweelada magaalada muqdisho kumanaan tahriibyaal ana way gobaday kenyana miba isku dheeraytay eedayn lahanjeedii xafiiska ololaga donald trump yo hor uus hasaare ka sheegay anti hati uusa qirsanyi anti madaxweynaha maraykanka obama uusa ka dhaladay dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
geenimo jimaacow taariikhdana ka baaganta tuma iyo lita bilo sagaalaad sanadka labada kun iyo tuma iyo lita warkii oo faahfaahsan odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo miba sheegana inta magaalada baydhabo iyo ku bilaabeen ololada doorashooyinka xilli magaalada maalmood ka dambeeyo hadeeraayen shakhsiyaad fadow intiyo xildhibaannimo an is sharaxaan faysal dhaayow iyo warkan faahfaahiye
afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya malaaqdeero yaaqoobya weliba sukuwarbeysadiyo han hulahayaan ergada dooradaas xildhibaanada federaalka soomaaliya matelaas koonfur galbeed soomaaliya warin isu sheega intii ka horlinin odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya horta alla ka socoy taas ka socoy marka barnaamijka la saarayo odayaasha dhaqanka boqol soddon iyo shanta iyo ergooyinka xule iyo alla taladayaan nabadoonadooda sidaas ayaa jiiradan qorata wada tashielay laakiin foomkan ka dambeey alla qoro odigaas kuleen hortaxeeya oo gudbiya guddiga doorashooyinka gudbiya marka wadatashi la socdo wadatashi la socdo oday kastaba beedisa la taladay nabadoonadiisa la talada ergooyinkii aan qoraya insheenaya masugusuba qoray tari ku bihi lafadeeday hoola noocaas marka hadii ilaahay karaala naqdo arintaas iyadan isku fududo walasi leero awnaba dambaadle walaaha qoray leeraade fakorataan liimale odayga iyo ergada ha qore iyaga qoran afhayeenka oo hadal jeywediya weliba usi dhaliil hanjeedi dowladda federaalka soomaaliya sidii an shalqeebedi minka kore ee dowladda soomaaliya aqal sare waleeraw oo soomaaliya ku jiray male xanaansha langorodaw male dastuurkeena maka qorano oo qaabka oo inshaqeeyanada walanqobada malgordow hadda barlamaankii iyona xukuumadii iska qabsi ku jari jaray ra-iisul wasaarihii madaxweynihii iska qabsi ku jari jaray haddana arcama iska qabsi ku dhiya wala islayi afdaanka oo inshaqeeya waa eedani adayna qodobkaas waa kusanuugsano qodobka kale un kusanuugsanaana mayd waa
dalka afhayeenkaee weliba wasaaka heedahii la odayaalka dhanka koonfur galbeed soomaaliya ka howlinin sidyahan hula lahaayeen ergada dooradaaseen dhibaanada iyo kumid nagadow dowladda federaalka soomaaliya ha dareerta
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh xusmaan jawaariya sheegay intii xildhibaanada baarlamaanka wakhtisha oo walyar ku dhimin iyo in shal bahan goboladii laha ku doorada lahay sawirkan uuse ka faahfaahaya wasiida cali muuse ateera
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jabaarey oo uuse ku hadalaya arrimo badan oo la xiriira baarlamaanka hadda jira iyo weliba weliba uuse sheegay intii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo sii shaqeey doonaan ilaa iyo laakuxulo u xildhibaano cusub maxamed sheekh cusmaan jabaarey gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba uuse sheegay intii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya intiyo badan haddii oo kama qiyin gobolladaiyo ha ku jeedaan iyoona ku qayb gala doonaan ha xulooga xildhibaanada ku mid noqdo doona dowladda cusub ee dhowaan doorashada dhowaan lakuwada intii oo kadhiyada dalka soomaaliya dhinikale weliba useegay gudoomiye jawaari awoodda xukuumadda dowladnimada intiioo layin shacabka soomaaliyeed sidoo kalena iyo ku bilowdaasa islamarkaasan iyo ka dhammaadasa awooddo
awoodda oo xukunka dowladnimada waxaa iskale shacbiga asay ka bilaabataa asay ku dhammaataa micnaheedu muxim maalin dhaweyto afar sano ka hor xildhibaanona laga soo hadda waa dhammaatay waxaa naga soo lagu soo sameey waay wakiiladii shacbiga hadda xildhibaanadayna badankooda waxay jiraan gobolladii degaan doorashadooda kuraastooda la dhigay ayagoo kursigii u celinaya shacbiga biritina rabay marka ay soo noqdaan si gaaraan u salaamaya dad badanaa joogaan malayna xildhibaan sugayaala waa idin soo dhaweynayna marka taa waxaa weyn ujeedadeedu waa in awoodda shacbiga uu leeyahay shacbigana ay ku noqonayso micnaheeda waxaa weeyaan anigu waxaan sugayaa xil wareejintii waan diyaariyay guddoomiyihii maadaan u dhiibay haddii aan yidhaahdo waa iga diyaar laakiin markii la gaaro baarlamaanku uu soo fadhiisto guddoomiyenimada goobtaan dhiga ciddii rabtaa meesha imaanaysa madaxweynaha sidaasoo kale markii baarlamaanku yimaado goobtu dhiga
hadalkan iyo weliba uuse ka sheegay gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jabaarey xilli uuse ku qayb galiya munaasabad laha ka bandhigaayo walqabadka dowladda afartii sano ee hajarti munaasabada furitaanka shirkadda dargelinta weliba goobro ku hayaya xubno ku tirsan lamada gobol madaxda maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe iyo xubno kale oo ku tirsan urur goboleedka igaad
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud yameba uuse jawaab kubiyey war hakuweeri maamulka somalilan kaasi oo ka saabsanaya arrimo doorashooyinka lakuwada intay wadanka ku dhiyeen sanadkun labada kun iyo tobanlita cabdulaahi aadan nuur iyo warkun faahfaaye
ka madaxweynaha soomaaliya ayaa angmowgada koh markaas uusan jawaabow hadal usaha kubahi maamulka somalilan kaasoo ka eedinahay in iyo markaasan martigeliyi doona shir madaxeedka urur goboleedka igad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud yaa sheegay in igad iyo aqoonsanta qaranka soomaaliya u shaleediis laakiin meer soomaaliya in igad iyo markaasi aan ka shiro korna iyo oo dowladda soomaaliya fasax aan ku haysana madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed siilaanyo oo warbaahinta kala hadlay magaalada hargeysa yaa sheegay in maamul yey uusaha ku horjeeda dhammaan qodobadii hakubahi shir madaxeedkii igad ee muqdisho dhowaan laha ka gabagabaayey si kasta dadaal u dadaasho keeni kartay in igad inta madaxweynayaashooda soo baxaan dowlad goboleedkaas ay ku shiraan marna ma dhici karto wax aan la gaari karin waaye waxay suurtagal ku tahay bis soomaaliya magaca soomaaliya in lagu yimaado suurtagal ku tahay dowlad goboleedka igad markay soomaaliya ka hadlaysa igadaa mandate mandate guusi soomaaliya igadaa muxuu ah la dhahayo dadaalkaasoo dhan kusoo jireen waxay ka hadli jireen mar walba hal ajando oo ah skuul amniga soomaaliya mise wax looga qabtaa shirka xamar lagu qabto waa ogeydeen igad waxay ka hadlaysay soomaaliya sidee loogu saacidaa soo kabashada dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya sidee looga saacidaa oo dalkaani dib u dhismo igad maxaa dowr ay garab ay ka geysan kartaa waa ku mahadsan yihiin mowqif aad iyo aad u caday qaateen soomaaliya in la garab istaago si dib u soo kabasho dhaqaale ay u gaarto
dhowaanyahayti markii madaxda urur goboleedka igad iyo kulanku waaladeen magaalada caasimadda ee muqdisho welina shirkaas kuu qiib galay madaxda wadamada igad iyo ka midaysiyiin iyo markaas qodobaha ku saaray
isla wararka doorashooyinka siyaasiyiinta ku hadlayan ka guda jarnaha madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaasnimeba ku hadlay arrimo doorashooyinka xilliuusa maalintii shalay reedanka nagadi magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland zahro sulaymaan mukhtaar iyo warkun faahfaahayaas
madawiinaga maamulka puntland oo dib ankanagdi deegaanada maamulka puntland iyo way isku hadalay shirkamada la hogaamiyaalka wadatashiga qaran oo lah ka gabagabeeyey magaalada muqdisho cabdiweli maxamed cali gaas madawiinaga maamulka puntland yaa sheegay in madalla qaran iyo iskarahaan qaabka dhiso doorashooyinka iyo saasoo kale dhinishaha ku dhammaatay arrintaasi laakiin keliyaan dhimanta sidii uun fulii lahaayeen waa inuu iskala dardaaramay ergooyinka xulaas xubno baarlamaanka aqalka hoose iyo saas oo kale odayaalka xulaayan ergooyinka iyo hadadajan hoolo hadda inyaala madawiinaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaasyo saas oo kale an rajeeyay baarlamaanka hadda laha dhisaa inay ku duuwanaadan baarlamaanka hadda ku jira dowladda federaalk soomaaliya
waxaa hadda gallaaba waxa weeye waa waxaweeye qaybtiina implementation wax la yidhaahdo hirgelintii mashruuca doorashada wixii laga soo leeyay waxay ahayd wadahadalkii wadaxajoogkii iyo siyaasadda iyo qaabkii hadda waxaa loo gudbeeya waxa weeye sidii ergadii loo dhammaystiri lahaa wakti dhow sidii doorshadu u dhici lahayd si markaasi aan rajaynayo insha allahu sanadka dhammaadkiisa in doorasho dalka ay ka dhacdo madaxdii qaranka la doorto baarlamaanka dalka la doorto madaxda qaranka iyo baarlamaankaa soo socdaan rajeynayno inay noqdaan kuwa wax badan ka bedela dalka iyo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo amnigiisaba sababto waxa weeye qaabkada doorashada ay u dhacaysa waxaan rajeynaynaa inay soo baxaan dad wanaagsan oo rabitaan shacbiyad leh oo dadka shacbigaah ay soo doortaan sababto waxaa dooranayaan odaymaa waa erdo marka waxaan rajeynayaa xildhibaanada soo bixi doonaa inay ka duwanaan doonaan kuwii hore madallo wada taladow ka qaran ya shir dhowr maalmood un ku dareeri magaalada muqdisho yalaha ka gabgabeey waa in shirkaasi ilaha ku saaraya qaabka doorashooyinka soomaaliya iyo ndhiyaaso
yo hogaamiyaalka soomaalida siyaabo shalduwan ku hadalaha in arrimo doorashooyinka yamibaa dowladda soomaaliya oo waqtisha dhammaadahay mashaqo ku haysatee maamul unsuubyowka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xillo shalay madawiinaha jamhuuriyadda soomaaliya uuse shirkaasi haddaha furi walgorodka gobolka hiiraan ya sheegeen intee ilaa hata yo anjarna wal isku bedeli mowqif sho ka eedanay shirka maamul unsuubyowka hiiraan iyo shabeellaha dhexe madawiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasanow sheeg mamuud yaa shalay magaalada jowhara ka furi wejigii lamaad ee shirka maamul unsuubyowka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo muddo badan usa hakadka jari nabadoon cusmaan cabdulaahi cabdi oo kumida walgorodka kujeeda gobolka hiiraan oo la hadlay warbaahintii sheegay intii weli injarna wal isbedel ee oo mowqifkii shahukooy saas oo kaleniyo diidanyay shirkaas iba use sheegay inti marka hore iyo qorshayayn inti shir dib heshiisiineed lalansuubi walgorodka iyo weliba dubabka dhaqanka ee kujeeda gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe balse taasi indhiino oo horey langudageli wejigii lamaad ee shirka
wallahi shirkaas waxaan u aragnaa annaga meel cidle e wax lagu furay oo meel cidle lagu bixinayo lacagta ku baxaysa meel cidlaha lagu bixinayaa dadkana in la maran habaabiyo ma wanaagsano waa la marin habaabi dadkaas waxaan rabaa marka wixii ka soo baxa meeshii lagu furi lahay intay ka shaqaynayeen hal isweydiiye nin aanba horay loogu talagelin oo aan banaanka hor joogto xataa aan ahayn oo laga tashtay haddana haddaw adiga xakun dushaan kaaga keenay ma qaadan doono insha allahu mana yeeli doono marka waxaan leenahay madaxweyneha khayr allah siiyo anaga dawladda soomaaliya ma diidinin dawladayna waa madaxweyneha madaxweynehayni waa inkastoo hadda waktigiisa buu iska dhamaaday waa madaxweynehayni waa wiilkayni ma diidinin laakiin waxaan diidanahay qaabka wax loo wado maamul u samaynta labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe qodobkaasaan diidanahay inaan wax lafa gurnaan rabnay inaan wax hagaajino inaan maarata wanaajino meeshaas wanaag uu ka dhasho nin walbana ximinta uu kuleeyahay ayadoon qalaaf lahayn uu qaasaan rabnay ma ay dhicin arrintaas dadna kala xadigo kolba sirs ilaahay ka dhig ay noqonaya lakiin inay wax kasoo baxayan ma u malaynayn anaga wanaagsan hadda wax wanaagsan inay kasoo baxaynin aan u aragnaa
tabayo oo walgorodkaasi gobolka hiiraan shirka weliha ku horjeedaan iyo madawiinaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud mayba uuse baaqan diray lamada maamul antiyo maamulka dhisadan si shacabsho xaqyoolahayan helan dhinaga magaalada muqdisho geeka shiryo kuwaalidanto kumida ah beelo soomaaliyeedna maybaa hadhuwaayana malaaqi dhowaan tokumida beelo soomaaliyeedka calim saarden magaalada baydhabo maaziliyo warku muqdishoha ku diri
dad loogu hambalyeynayo malaaqa cusub ee beesha macalin weyne cali nuur maxamed ayaa magaalada muqdisho lagu qabtay iyadoona ay soo agaasimeen qaar ka mid a dadka ka soo jeeda beesha macalin weyne kuna sugan gobolka banaadir ayagoona isugu jira aqoon-yahan waxgarad odayaal iyo weliba dhalinyaro waxaana ay si isku wada mid a hambalyo iyo bogaadin ugu direen malaaqa cusub ee beesha loo caleemo saaray jimcihii lasoo dhaafay ayaga oona carabka ku adkeeyay in malaaqa uu yahay midka saxda ah isla mar ahaantaasna si cadaalad ah lagu waxaa ugu horeyntii madasha ka hadlaya maxamed midoobe caliyow shirka wananta ka gobanay may ka saabsan yaha ugaadka cusub oo laka doorday gobolka bay may hadhawaayana ugaadkaas ugaas cali nuur mad xuseen iyo hadhawaayana ugaas may kalena hadhawaaw unugoo oo ka hadalaana afkaan afka ka manaha gobolka banaadir beela degan fujaa unugoo ka hadalaana dhammaan meelana ugaasow hambaliyo hambaliyo hadhawaaw hadhawaaw in badan laka sugaay meel koofaday daacadan shaqayta adoo dadka iyo diinta dalkan shaqayta la koofade antaasa warkay ka kooban yihiin anoo layarow maday midoobo ali isaaq mahmuud oo waxaan halkan u hambalyeynayaa ugaaska cusub ee lagu caleemo saaray gobolka baay ee caasimadiisa baydhabo waxaan leeyahay ugaaska cusub ugaas cali nuur maxamed xuseen hambaliyo hambaliyo hambaliyo wamaan waxaan kaloo u sheegayaa dadka ku abtirsada beesha macalweyne inuu hambalyeeyaan dhammaan meel walba ay joogaan dal iyo dibadba intaas kadib waxaan ku dhiirigelinayaa ugaaska cusub ugaas waxaan ku leeyahay waxaa lagu dhiibay xil adag xilkuna wuxuu u baahan yahay in loo dulqaato loona sabro waxaa isagana dhankiisa goobta ka hadlay inta ay munaasabadda socotay maxamed axmed maariyow oo ka mid ahaa dhallinyaradii soo agaasimay munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geekon waa familka beesha beela maalweyna yami baan inta ku kulunsanaa oo in iska jara ganacsata aqoon-yahano dhalinyaro culmaa udiin ibland kulunkaana geeko taariikhda ee todomiyo shanta bili sagaalaad labada kun tomiyo lita maalin jimaace mi baa inta ku caddeeyana hambali una hinjeediyaana ogaaska laka dooraday gobolka baay kaasoo laka magacaabo cali nuur mad xuseen oo la dooraday jimaado una geeka fadhiyana jimaadii ku horreyti oo taariikhda kabeega ninety sagaal bilo sagaalaad labada kun tomiyo lita ugaadka may baa lanaa hambalyo hambali hambali sakal ilaa bekinka hambaliyana sidiisba lankii mas-uuliyad ama xillig magacaawa may baan la kulmayhe mucaarad iyo muxaafada la kulmee waayo mas-uuliyada ka saaran lankii mas-uulkaana wal cambaareeye wal caaye marka walaasiita u dhegin jalqinsyada haddii ilahaydma welina may baa kin sheeganaha reer gobolka banaadir haddii unana inuun eedkiin taageersana haddii ilahaydma ugu dambayntiina waxaa madasha soo xiraya rooble ibdowhuud oo ka mid ahaa odayaashii munaasabada goobjooga uu ahaa aan walaana wadeed war kala madirdaarley maylafaday ummada-da ka dooratay maylafadayse xaq eh inaa yacni macnaha waxway walaga garsoorta ka maamul waas jara alla kiibe nuunkiin du-aaya may weelase adduunyada adowaa jara walkasi jara hadalaa jara hadalkaas aan fiiridoy hadalkaas macnaha waxaa maylafaday dur in aan weelal itoo la faday azim cali hilowle warsan reediyow muqdisho
wasiire iyo xildhibaano ku tirsan dowladda soomaaliya waana ku jeeda deegaanada somalilan iyaha ku horjeesaday qaar ku mid ah qodobadii hakubahay shirkii madalo hogaamiyaalka ka dhammaaday magaalada muqdisho saas oo kale walgarodkiiyo siyaasiyiinta kujeeda deegaanada somalilan ya sheegeen antiyo salugsiin qaar ku mid ah qodobadiio keliyan xubno ku qayb galay shirka maybana saas oo kale sheegana antiyo marnaba anayn dul qaada doona arrintaasi
laakiin dee warmurteed kasoo baxay sidii la filayay muusan noqonin inuu ka jawaabo cabashooyinkii iyo arrimihii maranku ka taagnaa ee beryahanba markaasi laga dooday gaar ahaan hadalka sare marka arrintaasi marka waxay keentay inay weli cabashadii iyo socoto o markaasi xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii odayaashii dhaqanka kasoo jeeday somalilan ama waqooyigu ay aada uga salugsan yihiin walaa qodobada la sugaya dhowr jeer aad baa loo sharaxay oo loo sheegay waxay ahayd saami qaybsiga laga siiyey somalilan ee lagu magacaabay somalilan ayay dadku aada u diidan yihiin waxaa yidhi somalilan de waa dhul weyn weeye shan gobol ka kooban soomaaliyana muxuu ahay ka ah haddii saddex meelood loo qaybiyo qayb ahaan waxay ahayd inay saami macquula oo la is odhan karo dee midnimadii iyo cabashadii somalilan ay ku maqan tahayna waxbay ka jawaabi kartaa la odhan karo in la siiye laakiin taasi ma dhicin marka qaabkii loo maamulay oo arrintii aada loo sali walahi arrintaasi muddaba waa dee mugti lagu hawlanaa muddo badanba doodaasi way taagnayd qoraal iyo afba waa lagu yidhi waa loo sheegay waa loo caddeeyey shir jaraa'id waa laga qabtay warbaahintaa loo soo mariyey si gaara loola kulmay guddiyaa la kulmay arrintaas si kasta waa loogu sheegay laakiin waxaan moodaa inay dee madaxdu ay runtii ay go-aan ay fare u gaadheen ay ku adkaatay inay wax ka bedelaan
dowladda kenya ayaa isku dheeraatay eedaanka koytay hay-adda xuquuqda aadana ee human rights watch taasi oo ka eedanaatay qaxootiga ka jara xeryaha dhadhaab anti oo aan lahayn hanaanka caalamiga ah ee isshoy aan kanaga daayan hay-adda human rights watch warbixin saarti may baa ka sheegtay intii dowladda kenya iyo ku guul daraysatay intii hanaanka reer dagnagowka iyo kuwajahda ama kasalayd heerarka caalamiga ee qaxootiga afhayeenka wasaaradda arrimo guda ee dalka kenya lankalaka magacaabo madan jog oo b b c da la hadlay iyo beeni warbixinta hay-adda human rights meybana sheegay intii human rights watch mar walba iyo kenya ku qorta warbixino been abuure amaba aadeensan iyo raton aan lahayna yohanes cr iyo dhawaan war yohanes c r iyo dhawaan warbixinyaha saartay meybaa ka sheegtay intii reer nagnagay qaxooti ku badan labaatan iyo sade milyan waa labaatan iyo sade kun haanisay oo iyo si issheen door bidan intii deegaanada soomaalida iyo kanagadan anka dambeyntiina musharaxa xisbiga jamhuuriga oo ishorbodow dhaqdhaqaaqa su-aal laka geliyay muwaadinimada obama laakiin xafiiska ololashay iyo hataa ka eedahayn hillary clinton intiyo intiya iskahayta intiya bilowda hadal lasku erow kaasay oo umuuqdan dacaayadii isku gudbiyaayeen musharaxiinta xilka madaxtane mansuurum balse obama iyo horeymaba uusii sheegay intii hillary clinton yeeta hogaamiye markaasi ku baha korta xilka madaxtinimo ee wadanka maraykanka warkii akhyaaray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kala daraartanin iyo nimaada jimaade tani kulmi warkood heesaaraysiga cali muuse أنا مقدس اسمي وركض ورمسين جيبي هاي ظهر سليمان في السماء سنتور في المدن كمان سدايا